ku taagin ifsaad wax la ydhaha allana wuxu uhi wallaahu yaclamu lmufsida min almuslix ilaahay wuu kala og yahay ka dhulbiiskee dad iyo dalba kharribaya iyo ka dadka isu geynay labadaas iskagama keen jiraan buu ilahay subxaana wa tacaala innagana waa inaanay iskaga keen jirin waxyaabaha markaan soo gebagabeeyo ina damqaya waxaa ka mid a ayaamahan dambe dadkii acyaanta ahaa ama salaadiinta iyo madaxdhaqameedkii oo aad hadalladoodii iclaamka iyo warbaahinta adduunyadoo dhan gaadhaya aad ka maqlayso naxli iyo nashuushad iyagoo ka sii daynaya oo dadkii caadiga ahaa ee ay xukumayeen ay la yaabsan yihiin waa nasiib darro waxaynu leenahay dib arrimihiinna u saxa ilaahayna u toobadkeena wixii aad kharribteenna ka cudurdaarta oo garawshiya ka bixiya dhan walba dhinac kule ma sheegayno laakiin waa iclaamka waxaa la isu marinayo ayaan darro weyn baa ka taagan dadkii baa la yaabsan ummaddii waxay u aragtaa waxaan inuu yahay fitno madax dhaqameedkii waxay galeen kaalintoodii waxaan ahayn halkii lagu ogaa diin inay hagaajiyaan oo dhaqan ay hagaajiyaan oo sharafta qabiilkooda iyo tooda ay ka fikiraan wax lala yaabo kabeeran baa kasoo kabacaya taas waa mid waxaa labaadoo ina damqaya col fara badan oo la isu soo urursanayo oo maamuladii iyo gobolladii jaarka ahaa ay isu soo urursanayaan ayaamahan oo aynu arkayno oo aan la akhriyi karaynin natiijadiisa haddii la akhriyana ay tahay wax aada iyo aada u fogaan karaa waxa mudan afar arrimood baa jira saddex arrimood islaamkeennu wuu ina faray inaynu ilaalinana wayt hal arrinna waa ka feejignaanayna ummadda dagaalka u foogani saddex arrimood bay isu yihiin ay tahay inay egaan islaamnimadii aftirsimadii ugu qiimaha badnayd oo aynay iimaan ku walaala yihiin ilahay baa wuxuu leeyay innama almu'minuuna ikhwa waxay yihiin keliya dadka alla yaqaankii waa walaalo lama odhanin kal ikhwa walaalay la mid yihiin maaha iyagaa walaalaa baa layihi waayo abtirsimada dhabtee aakhiro shaqaysa waa islaamnimadoo lagu walaaloobo waxa labaadoo dadku ay isu yihiin ab iyo isir bay isu yihiin oo dadku had iyo jeer waanay isdhaleen tol bay yihiin xidhig bay yihiin ninkii dagaalka galee mid qabtay wuxuu ihi ha igu waraysanin iminku ii soo gelayaaye kuu qabtaaba uuu soo galay markuu waraystay markii dambe wuxuu ihi aandila ha igu waraysanin markaa midiba midka kale hadduu waraysto way isu soo gelayaan dadku taasina waa tii sokeeyanimada iyo xigtanimada meel kastaba dadku ha kala joogeen arrinta saddexaadna waxa weeye jaarnimada nebiguna wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam maa zaala jibriil yuusiinii biljaar xataa danantu annahu sayuwaritu malagii malakul jibriil la odhan jiray aad buu igu celceliyay warjaarka warjaarka warjaarka ilaa aan u maleeyey dhaxalkeenu wax ka siinayo arrin saddexdaa arrimood islaamkeennu waajib buu ka dhigay in dadka lagu xidhiidhiyo waxaana markaa meesha taalla saddexdii arrimoodba intaynu halkaa dhignay aynuu taagannahay isticmaarka shaqadiisa isticmaarkii ibliisku uu ka dhex hadlayeyna gumaysanayay ayaa mubtegina dhin daaqaduu inoo taagan yahay markaa ummadda wuxuu dhex dhigay xuduudo xayraan ku salaysan caalamka bal sidaa u eg gabar iyo imaaraadku diyaarada isku kicinaya xuduud baa la isku haysta suudaan iyo masar ciidamay isu soo urursanayaan xuduud bay isku haysta soomaalidiina bal eeg kooxahooda kala duwan xuduud bay isku haysta waxani waa wax la deberay ayaxtag eel buu reebay inkaar qabihii ibliisku wuu tegey laakiin dee ma tegine xuduuddaasuu dhigay marka dadka muslimiintii waa isku dowlad keliya waana isku xad keliya inagoo qolo qura sheegayn dhammaantood marka la ysku wada daro alumma alislaamiya ummatun waaxida wa dowlatun waaxida taasay tahay inay hore ugu socdaan almuhim markaa waxaynu leenahay midhka siyaasadeeda la ysku hayaa siyaasaddu waa mutaqalida wax isbedbedeli kara weeye maanta sibaa lagu heshiiye berrina waa la doorsan karaa waa laga agbedelan karaa waa dadku wax isku afkartaan marka saddexdaa arrimoodee waaweyn baa meesha yaalla in la ilaaliyo weeye siyaasadana laga wada hadlo oo aanay arrintu dagaal iyo dil iyo burbur noqonin lacagta iyo maalka iyo xoogga faraha badan ee dadka lagu laynayo waxa mudan inaynu dadka ku badbaadino oo aynu ku noolayno oo aynu ku horumarino ummadda abaar baa haysata soomaalidu meenay joogaanba haddii haddana colaadiina loogu daro col iyo abaar dee waa ayaan daro marka waxay u baahan tahay dadka madaxda ah iyo culimmada iyo maalqabeenka waa la wada ogsoon yahay in shaydaan iyo sharwadeen loo adeegayo inay muslimku dhexdooda ka dagaalamaan marka arrintaa waxaynu ku baaqaynaa baraarujinaynaana inta xaaladdu ay wax ka qabad leedahay tala waa maraad garan weydo iyo maraad gaari weydo in la garto wakhtigay munaasibka ku tahay oo barnaamijka siyaasiga ee khatarta badan ee gumaysigu dhigay laga wada hadlo lana dejiyo xalna lagu dhammeeyo wada hadal adigaa arkayo maxaa muslimkii wada hadalka u diiday weligoodba ha iskhilaafsano ha dagaalameene wada hadalku waa daruuri labadii kuuriyaynu dhegaysanaynaa iyagoo nuclearkii isu samaystoo laga baqayo inay nuclear isku ridaan ayaa haddana waxay ku heshiiyeen shalayto aynu ururka qoladan tiimkii kubadda ciyaarayay aynu tiim keliya samaysanoo labada kuuriya oo calan keliya sita halkaasaa la maraya marka walaalayaal jasaakum ullahu khayran taa aynu u wada howlgallo in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa niyad samaan iyo daacad daacad haddii lagu galana waxaan rajaynayaa dhan walba ha ahaatee in wax dhammaan doonaan waxana hubaala dhan kastay ummaddu joogto dadkaa muslimiinta ee soomaalida ahay in qolo waliba ay jeceshahay nabad laakiin dad waxaa jira riixaya oo laga yaabo dee in shaydaankii ka dhex hadlayo marka in kuwaa laga bataabaynu ku waaninaynaa ummadda caqliguna shaqeeyo oo caatifadda iyo anaaniyadda iyo qabyaaladda iyo waxaa la yidhaahda qab la ilaaliyo intaasoo dhan in laga soo gudbo xaaladaha qaar buu baquhu fiican yahay baquhu waxaa la yidhaahda geesinimadu shishaayahay ku fiicanta laakiin muslimka dhexdiisa inaad baqato ammaan bay ti jazaakum allahu khayran allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ألف بين قلوب المؤمنين اللهم أصلح ذات بينهم اللهم أصلح ذات بينهم يا أرحم الراحمين اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين